bismi illah alxamdu lilah tanaaul lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akrijna min dulumaati ilwaami waakrimna binuuri ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilmi waxasin akhlaaqana bilcilm wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ina raxmatika ya arxama araaximiin rabbi callimna minhu ma jahilna wadakirna minhu ma nasiina waa casharkii koob iyo labaatanaad labaatan iyo kowaad min kitaabi cumdat alaxkaam min kalaami khayri lanaami calayhi asalaatu wasalaam waanaynu ku soo jirnay kitaabu aljihaad xadiidkii salaama binul akwac baynu soo qaadannay ninkii basaaska ahaa oo gaaladu soo dirsadeen ee nebiga calayhi salaatu wasalaam oo safar ku jira inta u yimid ee saxaabadii kabacdina meeshii ka baxsado ka tegey nebiguna yidhi raadiya oo dila oo salama soo dilay markaasna ninkaa wixii uu watay salama la siiyey oo hub iyo dhar iyo adduun iyo daabadaha wixuun uu watay wa fii riwaayatin faqaala wuxuu yidhi nebigu man qatala arajula ninka yaa dilay faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii ibnulakwac baa dilay salama binulakwac ayaa dilay faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lahu waxa u ahaaday salama salamuhu ninkaa furkiisa fur waxaa la yidhahdaa qofka dagaalamaya waxa uu wato hubka iyo dharka iyo leebabka iyo waxyaalaha uu wato ama daabada ku wato iyo waxaasoo dhan isagaa leba wey ajmaca dhammaan xali wax allaale wuxuu watay kaa la dilay kii dilay baa lebay markaa markii caddayn la helo qofku inuu isagu si gaara kaa u dilay gaalkaa wixii uu watay kii dilay baale ciidanka kale la wadaagsan mayaan waxaa laga qaadanayaa xadiidka kuwa basaasiinta oo acdaadu soo dirsanayaan oo muslimiinta warka ka qaadaya kuwa in la dilo inay tahay maxaa yeelay dhibaato badan bay muslimiinta rabaan inay masalan ku soo wajahaan intay gaalada warbixin ka siiyaan ayib laakiin lama laayo kuwa ergada ah rusul baa lay ergada haddii maaragtay si kasta laisku dagaalsan yahay oo qole erge soo dirsato adduunka oo arta ergooyinka meel kasta kuwa islaynaya ergooyin iyo fdiyaal isku diraya kuwaa lama laayo haddii mar maaragtay ducaatu salaam wasilat ilsaam waxa weeyaan nabadgelyo iyo xiriir wanaagsan samayntii iyo waxyaalahaas inta badan u socdaan markaa shareecadu ma laynayso kuwa ergada ah can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi bacada rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay baa diray sariyatan ciidan sahna sariya waa qayb ciidanka ka mid a afar boqol ilaa shan boqol bay gaarayaan bali ciidankaasoo dira ciidankaa markuu diray sariyada ilaa najdin meesha najd la yidhaahdaana nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam fakharajtu waan baxay buu yidhi fiihaa ciidankaa dhexdiisa ayaan raacay buu yidhi haddaan cabdillaahi bni cumar ahay fa asabnaa waxaa nasiibnay oo soo helnay ibilan geel iyo waqnaman ari waxyaalihii ciidanku soo helay waxaa ka mid ahaa geel iyo ari fa balagat waxay gaadhay suhmaanunaa sahmiyadayadii markii ciidankii xoolihii lasoo helay geeli iyo arigi loo qaybiyey nin kasta geeli waxaa ku soo haray inay cashara baciiran labaiyo toban neefoo geela baa ciidan ahaan loogu qaybiyey labaiyo toban labaiyo toban baa loo siiyey sidaa markii loogu qaybiyey wanafalanaa rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebiga ilaahay wuxuuna ziyaado siiye bu yidhi ciidanka iyaga gaarka ahaa sariyadaha si khaas ah baciiran baciiran neef neef geela nalo ku dara oo saddex iyo toban beer saddex iyo toban bay u qaateen nafli baa la yidhaahdaayo hawl gaara ciidanka soo qabto oo loo diro ayaa ziyaadadan abaalmaris loo siinaya ayib wixii kalena ciidanku intay qaateen buu la mid yahay waa loo madax qaybinaya ciidamo gaadmaabaa marmar la dirayaa siday cadowga usoo daciifiyaan markii sidaa loo arkay inay maslaxadi ku jirto haniimadu ummaddan waa u bannaan tahay ragga duulaya waxyaalaha ummaddan loo baneeyo ummadihii hore aan u bannaanayn bayna ka mid tahay haniimadu ayib can cabdillaahi waxaa laga wariyey cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi idaa jamaca allahu ilaahay markuu soo jamciyo alawaliina waalaakhiriin kuwii horeeyey iyo kuwii dembeeyada ilaahay markuu soo jamciyo maalinka qiyaamada yurfacu waxaa loo taagayaa loo koryeelayaa likulli kaadirin ballanburiye dhammaantii qof inta ballan galay oo ballan qaaday ka baxay dhammaantii liwaan calan yurfacu likulli kaadirin liwaaun ballanburiye kasta calan baa loo taagaya meeshaa dabagelintaabaa macnaha boor looga xidhayaa calan ah fa yuqaalu waxaa la dhahayaa haadihi midaan maxaa ku qoran dadkao dhan baa akhrisanaya haadihi midani hadratu fulaan ibni fulaan hebel hebel ballanka bixiisi weeyaan soo adduunka marka meelaha dukaamada iyo meel kasta waxa yaalla kuma qorna iyo wuxuu yahay iyo boorarka ha qofkii ballanta ka bixi jiray waxaasaa lagu fadeexadaynaya halkaasa inta looga xidho baa la dhahayaa fulaan binu fulaan ballanka bixiisi weeyaan halkaasaa laga akrisanaya waxaa ka mida ballanka baxaas qof baa dhiiggiisii ama cirdigiisii ama jirtiisii ku aaminay ama xoolihiisi markaasuu khayaanay ballantiibu ka bax qole ammaan kala xidhateen heshiis wada gasheen markay heshiis iskaga fadhiyaan baa waxa weeyaan si gaadmaa loo weerar lama ogola weliba ninka hogaanka ciidanka markuu arrintaa la yimaado iyo khidadaas baa ugu daran intay qole ammaan kala saxiixdeen deedna inuu khayaano ayib waciidkaa daran baa marka soo arooray maalinta qiyaamada isagoo sidaa u fadeexadaysan baa la keenaya ummadoo dhan baa arkayso weliba hogaanka ciidanka markay ka timaado ba waxay ugu darnaad dee islaamkii baa loo nisbeynaya waxay leeyahy islaamku sidaasoo qabaa iyo madaxdiisu islaamkii baa bay fool xumaynayaan wax fool xumaanbay islaamka usoo jiidayaan kuwa sida aan islaamku qabin ku dagaala ama fadwooda ama ummadda u sheega waxay moodayaan ummadaha kale islaamku inuu sidaa qabo islaamkiina sidaa ma qabo islaamkii marka ceeb rabaan inay macnaa usoo jiidaan waka islaamkiina beri buu ka yihi ilaa qofkan ciidanka wato oo islaamnimada ku dagaalayay wixii uu sameeye waxaa la moodaya islaamnimada inay qabso haddii qofka isaga iyo gaala ay u dhaxayso ammaan iyo heshiis oo ammaankii markaas falan la rabo in la buriyo ama uu ka baqo in iyaguba buriyaan si caadi ugu sheegaya wax ballanoo inoo xidhin ma jidha buu leeyahy waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fambid ilayhim calaa sawaa si toosoo siman baa loo cadaynaya waxaa leeyahay heshiis inoo jiraa ma jiro in allaha laa yuxibu alkhaa'iniin waka ayib marka hadday iyagu khayaano sameeyaan la khayaani mayo walaa takun man khaanaka ba xadiidku ah qofkii ku khayaana adigu ha khayaani can cabdillaahi bni cumar baa laga wariyey radia allaahu canhuma ana imra'atan islaam baa wujidan la helay fii bacdi makazi nabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga duulaamadiisi qaarkood baa islaan la helay maqtuulatan xaal ay ta mid la dilay ama maqtuulatan ha xaal ay ta mid la dilay maqtuulatan iyadoo ah mid la dilay faankara nebiyu nabiga inkiray sala allahu alayhi wasalam qatla nisaai dumarka layntooda wa sibyaani caruurta nebigu wuxuu yidhi ma yaan la laynin caruurta iyo dumarka yaan la laynin maxaa yeele kuwa lala dagaalamaya waa ragga dagaalamaya oo gaalada dumarkooda iyo carruurtooda in la laayo ma iyo odayaashii dhammaaday kuwa ruubaanta ah iyo suufiyada iyo baadariyada waxaa la layn maayo maxaa yeelay gaalada sharkeedaa la rabay in la difaaco kuwa islaamnimada ka soo horjeeda lala dagaalamo marka kuwan haddaysan iyagu gacan bixinayn oo gacan siinayn ama dad ra'yiilahoo ra'yi ay ka qaadanayaan aysan hayn carruurtan iyo dumarkan iyo baadariyadan waxaan lama laynayo haddayse kuwaa yihiin oo meesha ay khibrad u fadhiyaan markaas waa la ogolya waxaa la mid a haddii la kala sooci waayo raggii dagaalamayey iyo dumarkii iyo carruurtii dee maalan madaafiic kal madaafiic buu leeyay madaafiic baa la tuuraya madaaficiina ma kala yaqaan qof yar iyo qof weyn si loo kala socana waa la garan waaye gaaladii dhibta wadayna waxay ku gabanayaan kuwaas markaasna dee waa waa masale kale weeyaan can anas bni maaliki radia alaahu canhu ana cabdiraxmaan bni cawf saxaabiga la dhihi jiray cabdiraxmaan bin cawf raggii jannada loogu bishaareye wey iyo wazubayr bn alcawaam isna waa la mid shakayaa waxay sheegteen alqamla injir ilaa rasuulilahi nabiga sal alay slam fii khazaatin duulaan oo lahum u ahaa duulaan lagu jiray bay bahalkaas qamliga la yidhaahdo bay sheegteenoo macnaha maadaama qofka mujaahidka qubays iyo nadaafadiiy wixii o dhan iska yaraanayaan dee diinta ilaahay bay difaacayeen ba arrintaasaa iska timid farakasa lahumaa labadooda nebigu wuxuu u rukseeyey fii khamiisilxariiri xariir khamiiskeeda inay xidhaan raggana xariirta looma ogolayn arrin loogu baahday baa loogu ogolaaday fara'aytuhu waa arkay khamiiska calayhimaa dushooda iyagoo macnaha qaba ayaan arkay waka qaba loo ogolaaday weeyaan xaaje hadday keento ama daawo loogu baahdo baasha la yidhahdo cadhadoo kale xariirtu waa u fiican tahay qamligaanoo kale waa la mid waka gaalada haddii magaransaa laysku inay kaa habeysaan loo xidhanayo waka waxyaalahaasoo kale loo baneeyo can cumar bn alkhadaab radia allaahu canhu qaal kaanat amwaalu bani nadiir nimanka reer bani nadiir la yidhaahdo xoolahoodu waxay ahaayeen mimaa bay ka mid ahay afaa allahu ilaahay u soo celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa muxameda sala allahu alay wasalam reer bani nadiir xoolahoodu mimaa bay weliba ka mid ahayd lam yujif ilmuslimuuna muslimiintu aysan ku cayrinin calayhi dushiisa bikhaylin fardo walaa rikaabin gaadiid kale waxyaalaha intay dagaal qaadeen muslimiintu soo cesheen ma ahayn waxay iska fay ilaahay rasuulka u soo celiyey wa kaanat markaa waxay u ahaatay lirasuulilahi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam khaalisa nabigaas si gaara u maamulayey gaar u ahayd nidaamkeeda waxeed oo dhan nimankaa reer bani nadiir lagu leeyahay niman kooxoo reer yahuudeed oo qabiil ka tirsan weeyaan oo madiine agteeday degi jireen nebigaa la heshiiyey markuu magaalada madiine yimid inaysan la soo dagaalamin cid la dagaalamaysan aysan gacan siin ballantii bay ka baxeen sida caadada yahuuddu tahayba weligood ay ballanta uga baxaan nebigaa goodoomiyey markii dambena waxa ay noqotay in laga raro meeshii wixii ay qaadan karaanna ay qaataan geelu wuxuu qaadi karo oo aan hub ahayn inay qaataan kab guuraan meesha markaa fay baa la yidhaahda xoolihii laga qaatay waxyaalaha muslimiintu macnaha ku gelbiyeen oo ku cayriyeen fardo iyo geelna ma ahayn rikaabku waa geela alkhaylna waa fardaha fa kaana rasuululahi wuxuu aha sal allahu alayhi wasalam nebigu muxuu ahaa yaczilu kii ziiba nafaqata ahli eelkiisa nafaqadeeda sanatan sano hal sano raashinkii reerkii reeray xaasaskiisa nebigu isticmaali lahaayeen ilaa waa xoole nebiga khaas u ah xoolaha aan isagu maamulayo buu uga bixin jiray xoolahaas uma yajcalu waa yeeli jira maa baqaya wixii harayna fi lquraaci buu nebigu yeeli jira calayhi salaatu wasalaam fardaha iyo wasilaaxi hub hub iyo fardaha laga bixin jira xoolaha inta kale cudatan diyaargarow liajligeed fii sabiililah ilahi wadadiisa caza wajal diyaargarow darteed weeyaan in la diyaar garoobo oo macnaha cadowga loo diyaargaroobo hub iyo fardaba la diyaarsado weeyaan waka farduhu meesha ugu saraysay ku jireen oo markaa ma garanaysaa waxyaalaha lagu dagaalamo oo kale ah technical meesha hadda wax u joogto oo kale meeshaas kale ugu jireen ayib marka nimankan reer bani nadiir la yidhaahdo nin saxaabi ah oo camar binu umaya la dhihi jiray addamri baa laba nin dilay reer bani caamira isagoo u malaynaya cadowga islaamka inay yihiin nebigii labadii nin magtoodiibuu qaaday tuuladaas meeshaa u dhowo reer bani nadiir deganaayeen baa nebigu aaday war waa naga heshiis galnay dee dhibtaanti wuxuu yidhi magta wax ka bixiya goorba nebigiis nebigu qoladii la joogo meel suuq ay leeyihiin oo uu ka sugayaba kaalmo magtaa inay wax ka bixiyaan bay ballantii buriyeen waxayba dhaheen maantaan jaanis haysanahay nebi maxamed aan dilno nagsug bay dhaheen wax yar way ka dhaqaaqeen nebiga waxyibaa cid uga yimi samada inay ballantii ka baxeen baa loo sheegay markaasaa nebigu xataa asxaabadii la socotay isagoo aan u sheegin buu tuuladii iskaga baxay isagoo iska dhigaya iyagii iyo raggii la socday asxaabada ahba uga dhigaya moodsiinaya inuu xaaje gudashoo kale u baxay buusaa nebigu u kacay ilaa haddii kale moogta iyagii baa lagu dhex jiraa madiinooba aaday waa sii socod saxaabadii nebiga la socotay markii nebigu waayeen nebigii soo raad qaadeen waa u yimaadeen wuxuu u sheegay inay ballantii ka baxeen nimanku qabaxahumullah yahuud weeyaan markaasaa nebigu soo aaday tuuladoodii lix maalmood baa godoomin lagu sameeyey iyo cunaqabatayn markii dambena heshiis baa dhaca in xagga hishaam loo raro iyo xiira meel la yidhaahdo iyo khaybara xoolahoodina fay weeyaan muslimiintaa iska leh sidaasaa xaalku ku socday ayib markaa saasaa xoolihiina nebigu u maamulay calayhi salaatu wasalaam marka waxa weya ninka imaamkaa oo islaamka xukuma hadba wixii muhima xoolaha ku bixinaya bangiga islaamka alaham falaham weeyaan hadba wixii muhiima lagu bixinaya waxaa laga qaatay in xoola la kaysan karo hal sano raashinkood markuu nebigu kaydiyey oo xaasaskiisa u diyaariyey xadiid kale soo arooro nebigunas waxba kaysan jirin labada xadiis isdiidi mayaano nebigu naftiisa waxma kaydin jirin laakiin dadkaas kale oo xaasaska iyo mas-uulka laga yahay raashin la kaydsanaa waa la siin jira markii la awoodo macnaha can cabdilaahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ajra nabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigii ilaahay baa tartansiiyey oo macnaha tartan orada weeyaan ya dareershay ordiyey maa dumira wixii la boglaalay oo min alkhayli fardaha ah fardaha waxa weeyaan boglaalku waa maxay faraska inta waxoogaa marka hore si fiican loo alfiyo oo loo siiyo daaq baa dhowr maalmood laga soo yaraynaya shay aan fasheen hadba waa lasoo yaraynaya waa lasoo yaraynaya tartiib tartiib markii xoogaa calooshiisu soo yaraato oo soo magaranaysa bogii laalmo markaasaa fardahaas markay ugu fiican yihiin markaasaa la ordsinaya waa la tartansiinaya fardaha noocaasa tartan baa la geliyey waxa weeyaan oo la tus weeyaan min alxafiyaai laga bilaabo ilaa saniyat alwadaac xafiya ilaa saniyat alwadaac baa la cayrinaya waajra waa waa eriyey waa la socodsiiyey maa lam yudammar kuwaan la boglaalin ee fardaha ayilan iyagana ma socon karaane min asaniyati laga bilaabo saniyat alwadaac ilaa masjidi bani zureyq reer bani zureyq masaajidkooda baa iyagana la orasiiyey waa in yaroo aan badnayn intaan kuwaan dambe qaala ibnu cumar wuxuu yidhi wa kuntu waxaan ka mid ahaa buu yidhi fii man ajra dadkii wax kaga dhex ordayda macna ka cayriyey fardahaas ayaan ka socodsiiye baan ku jira bay qaala sufyaan baa wuxuu yidhi min alxafiya ilaa saniyat alwadaac ya intaasi khamsatu amyaalin waa shan mayl aw sittatun ama waa lix mayl waa in badan weeyaan wa min saniyat alwadaac ilaa masjidi bani zureyqna miilun hal miil keliya weeyaan ma badna haa ilaa farda cayilan weeyaan kuwaas kuwana waa kuwa bog laalanoo saa waa farqaadlaynayo ordaya weeyaan fardowna waa cajaa'ib weeyaan waka sidaasa xaaladda ku socota markaa masaajidna qof waa loogu magac dari karaa ama meel ama ama qolo dhanba bani zureyq masjidu bani zureyq ha masaajidada kullu lilaahi yihiin sida magaca fulan iyo waa loo bixin karaa masjid fulan waka waa la bixin karaa masjid cabdulqaadir ama masjid sheekh cali suufi ama masjid fulan baa la dhahaya masaajida hadha waddankeena ku yaalloo kale caankaa oo kale saasoo kale waa iska caadi waka waa la ogoli ayib hal miil marka muxuu u dhigmaa waxa weeyaan ilaa laba kilomitir oo kale oo wax yar laba kilomitir halkii mailba wax yar dhiman hasudus dhiman intaas baa lagu tilmaama intaasaa la ordinaya macnaha marka gaaladii waxaa loo darbanaya kitaabuljihaad weeyaane waaciduu lahu ma statactu min quwatin wamin ribaadi alkhayli turiduuna bihi caduw allahi wacaduwakum xadiidkan wuxuu leeyahy waxyaalaha laga qaadanaya waxaa ka mid a layli ama waxaa weeye tamar wax la yidhaahdo tababar in macnaha ay jinaysan tahay in la qaato iyo alfunuun alcaskariya waxa la yidhaahdo qaababka caskariga ama ciidamadu u baahan yihiin noocyada kala duwan wlculuum alxarbiya ba yidhi macnaha cilmiyada dagaalka kuliyat lxarbi baa jira maogtahay macnaha waxyaalahaas o dhan baa la baranaya nidaamkaasoo dhan ayaa la baranaya ayib marka weliba tartankaa marka la qaadayo haddii musaabaqada iyo waxaa la tartan siinayo waxa weeyaan ciwadna waa ku banaan tahay xoolaa la kala dhiganaya ciwad la-aanna waa ku banaanta in macnaha iyadaan waxba xoolaa la sheegin ciwad haddii la sheego ciddii barisaa qaadanayso ciwadku waa maxay laba faras baa la tartansiinaya labadaa nin marka waxa weeyaan haddii ay bilaa ciwad tahay wax qarash la sheegin dhibba male iyadu ciwad haddii la sheego waxa weeyaan nin saddexaad oo faras dahooda labadooda faras faras la mid ah wata baa isna la dhinac ordaya ma garanaysaa ciwadkaa marka midkooda ama ha baxsho ama kaa saddexaad ha baxsho ama cid kale ha bixiso kaasaa xaaladda la soconaya laakiin labaduba inay ciwadka wada dhigaan lama ogola qamaar bay noqonaysaa intaasaan bixitaan intaas lama rabo taa iyada lama rabo ayib sidaasaa xaalka lagu wadayaa waxa weeyaan hadda haddii fardihii meesha aysan macnaha dhab loogu shaqaysan wixii kaloo booskii buuxiyey baa la tartansiinaya kaarayaashii iyo waxyaalihii kale gaariyaashii khatarka ahaa gaashaanaa iyo diyaaradihii waxaasoo dhan baa ma garanaysaa lagu baranaya tartanka iyo nidaamka laa ba'as can cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radiallahu canhuma qaala wuxuu yidhi curiintu waa laysoo bandhigay haddaan cabdullaahi bni cumar ahay calaa rasuulillahi rasuulka ilaahi baa laisoo bandhigay sala allahu alay wasalam yooma uxudin maalinta uxud wiilal badan buu ka mid ahaa hadda isagaa meesha la sheegay wiilashaas dagaalkay rabe inay galaan walxalana aniguna wuxuu yidhi ibnu arbaca cashrata sanatan afar iyo toban sana jir inankeedaan hay markaas falam yujiznii nebigu iima iima fasixin iima ogolaan inaan dagaalka galo carruurta ilaa lama dagaalgeliye carruur waxa weli ma qaangaarin kuwa carruurta yaryar iska dagaalgelinayo iskaga shaqaysanayo oo macnaha lama rabo waxaas haa wa curitu waa laysoo bandhigay calayhi nebiga yowma alkhandaqi dagaalkii khandaqa ghaswat laxzaab walxalaana anigu ibnu khamsa casrata sana shan iyo toban sana anigoo jira faajaazani waa ii ogolaaday markaa nebigu ilaa markaa uu qaan gaaray markaa hore laakiin wiilal badan oo la celiyey ayuu ka mid ahaa dagaalka xuma wuxuu dhacay sanadkii saddexaad ghaswat lkhandaqna sanadkii afraad ama kii shanaad mid kastaba ha lagu sheego kii macnaha waxa weeyaan haddii la dhaho afraad buu ahaa kii shanaad ba haddii la yidhaahdo uxud baa saddex iyo toban sana u dhamaatay kii sanadka afariyo tobnaadna waxa weeyaan waa ku guda jiray waka haddii sanadka afraad khandaqu dhacayna yada bushiisba ma imaanaya markaas ayib waxyaalaha xadiidka laga faa'idaysanaya waxaa ka mid a qaangaarku inuu ku xasilayo shan iyo toban sano ama mani timaada iyo waxyaalaha la midka ah gabadha waxay dheeraad la tahay dhiigga caadada hadduu yimaado iyana waa la dheeraad ayib waxa weeyaan dadka aan u suuban dagaalka sida ducafada iyo dadka noocaasa iyaga waxba maaragtay la dagaalgelin maayo wa canhu waxaa laga wariyey yani can ibni cumar weeyaan radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qasama nebigu waa qaybiyey fi nafli nafligii xoolaha nafligaa baa la qaybiyey yaa loo qaybshay lilfarasi sahmayni baa la siiyey laba laba qori laba sahmi walirajulina sahman macnaha faraska laba nasiib buu leeyahay laba qori ninka ku dagaalamayana qori buu leeyahay ninkii kaleo iska luguleyda ha aan isagu faras ku dagaalamayna santariga caadiga iska ahaana hal saami buu isna leeyahay sidaasaa loo waxaynaya wacan waxaa laga wariyey ibni cumar ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yunafilu kii siyaada siiya bacda man duul barki yabcafau dirayo nebigu oo min asaraaya ciidamada sahamadaaya lianfusihim nafsad ahaantooda khaasatan gaar ahaan baa xoolo dheeraada la siin jiray oo siwaa qasmi caamati aljeyshi ciidanka guud ahaantiisa wixii la qaybsiiya aan ahayn ciidanka guud markay la qaybsadaan baa waxyaale khaasoo dheeraada ayaa la siin jiray can abi muusa waxaa laga wariyey cabdilaahi bni qays weeyaane can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi man xamala calaynaa qofkii xambaara calaynaa dusheeda qofkii dhibaatada inuuna dhibaateeyo darteed u soo qaata asilaaxa hub haddaan muslimiin nahay qofkii annaga muslimiinta hub noo soo qaata falaysa minaa naga mid maaha haa naguma jira kaasi weeyaan muslimiinta qofka la dagaalamayo oo hubka u soo qaadanayo hadduu xataa muslimnimo sheeganayo khatar buu ku jiraa waxa weeyaan lama ogola gaalada in laiska celiyaha lala dagaalamo muslimiinta dhexdooda inay dagaalamaan maaha can abi muusa waxaa laga wariyey qaal su-ila rasuulullaahi baa la weydiiyey sala allahu alayhi wasalam can irajuli nin ninkaasoo yuqaatilu dagaalamaya shajaacatan geesinimo nin baa dagaal gelaya muxuu u gelayaa waa geesi ha lagu yidhaahdo kaa ka waran baa la yidhi nabaalo wa yuqaatilu mid dagaalamayana waa la weydiiyey can irajuli yuqaatilu dagaalamaya xamiyatan macnaha anafo iyo kulayl iyo xanaaq wa yuqaatilu mid kaloo dagaalamaya riyaan istusufi ha lagaa sheego ayu daalika kaa intaa keedooba ah intaas kee ka midu fii sabiilillahi ku sugan baa nebiga lagu yidhi faqaala rasuulullaahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam intii o dhan ba nebigu ma aadin kelimo kale oo arrintii o dhan jamcinaysa baa nebigu ku hadlay wuxuu yidhi man qaatala qofkii dagaalama litakuuna inay ahaato kelimatullahi ilaahay kelimadiisu hiya alculyaa mid saraysa ilaa qof dagaalamayo kelimatullahi hiya alculyaa u dagaalamayaa jiro geesiya ama anafa ku jirto ama wax lamida ma ogta ma qofkii dagaalamay litakuuna kelimatullahi inay ahaato hiya alculyaa midda saraysa fahuwa kaasaa fii sabiilillahi ilaahay wadadiisa ku sugan caza wajal kan la raba kaa weeyaan wixii aan eed ilaahay dartii u dagaalamayn ee dana kale u dagaalamaya weligood hadday jihaad iyo wanaag iyo khayr sheeganayaan waxooda dhan wax kama jiraan weeyaan wax ka jira ma jiraan marka xaalku saa weeyaan kalimatullahi hiy alculya inay tahay ayaa loo baahan yahay inuu qofku u dagaalamayo waka waxaa ka laga qaadanaya xadiidka la yidhi cadowga in la difaaco wadanka laga difaaco tamxaarimta laga difaaco amaakinta muqadaska laga difaaco waka qofkii sidaa ku dhintayna shahiid weeyaan kitaabu lcisqi cisqigii iyo xorayntii uu kitaabu yahay haa ilaahay naartaa naga xoreeya waxa weeyaan waa lagu khatimay kitaabka ujeedooyin baa laga leeyay marka cisqigu kitaabka qur-aanka inoo sheega fataxriiru raqabati mu'mina sunnaduna waa sheegtay ummaddu waa ku ijmaacday arrin weyn oo fadli badan oo cajo badan weeyaan xoraynta diinta islaamkuna waxa dad baa ku ceebeeyaan diinta aqoon inay addoonsi iyo waxaas dad kula dhaqanto waxa weeyaan iyadaaba ku dadaalaysa diinta islaamku dadku in la xoreeyo inay xoroobaan in magaranaysaa wixii addoonnada uga imaanaysa ka fogaadaan waxyaalo badan oo fawaab iyo ajar ay sheegtay qofkii qof xoreeya si dadku wax u xoreeyaan waxyaalo kaloo waxaa la sheegay qofku hadduu sameeyo inuu xoreeyaba khasabay ku noqonayso qofkii wax dilay kafaara laga rabaa addoonha xoreeyaalay dihaarkii waa sidoo kale ramadaan qofka xaaskii u tagay waa addoon xore waxyaalaha imaanayo dhan waxaa loogu kafaara gudanaya in macnaha ay noqoto waxyaalaha xornimada ku timaado oo dadku gacanta ka baxaan oo xornimo la helo sidaas baa ka mid marka kuwa iyagu dadka addoonsada gaalooyina oo caalamkan hadda ma garanaysaa reer galbeedka iyo wadamo badan u badan ayaa dad addoonsaday iyagoo saasabay waxay ku ceebeynayaan islaamka iyo muslimiinta inay addoonsi wadaan saasna maaha diintaysa fahmin baa laleeyahy taariikho badan baa hadda kitaabkan sheegaya inaan wakti badan u haynin oo duwal dhan oo awood badan iyo dadka ay kula dhaqmeen ay addoonsadeen xorta ahay dhibeen ay ka mid tahay ayib can cabdillaahi ibni cumar waxaa laga wariyey marka diinta islaamku waa diin lcizati walkaraamati walmusaawaat waa sinaanta iyo karaamada iyo sharafta diinta tilmaamaysa diintan weeyaan can cabdillaahi ibni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay qaala wuxuu yidhi man actaqa qofkii xoreeya shirka nasiib ama juz oo lahu isaga u ahaaday fii cabdin addoon dhexdiis addoon buu wax ku lahaa qaybtiisibuu xoreeyey fa kaana uu ahaaday lahu qofkaas markaas maa shay yabluqu gaaraya amanalcabdi addoonka lacagtiisa qofkii uu xoreeyey qaybtiisu xoreeyey wuxuu leeyahay addoonka lacagtiisa inta hadhay wuxuu ku gadi karo ku xorayn karana wuu haystaa quwima waa lagu dulqaymaynaya calayhi qofkaa dushiisa addoonkii qiimata cadlin cadaalad qiimeed qiimo siman oo aan lagu xadgudbin inta kalena waa lagu dul qiimaynaya dadkii lalahaa baa waxaa lahaya idigu celi lacagti fa ucdiya shurakaahu kuwii shurkada laahay oo xoolaha addoonka lalahaa waxaa la siinaya xisasom xisooyinkoodii addoonka afar nin baa lahay nin kala bar boo lahaa nin kala rumuc boo lahaa nin kala rumuc boo lahaa qaabkaasoo kale adigu waxaa leeyahay kala barkaada haddaa xoraysay labadaa nin intooda kale u celi wacataqa calayhi waxaana ku dul xoroobaya dhinkaan xoreeyey qaybtiisa alcabdu addoonku waa ku dul xoroobaya laazim mar hadduu muusir iyo hodan yahay waa khasab waa ku dul xoroobay wa ilaa haddausan xoolo heli karin inta kale uu ku celiyo oo inta kale addoonka uu ku furto faqad cataqa waxaa xoroobay minhu addoonkii ma cataqa intuu ka xoreeyey oo xoroobe baa ka xor ka ah bes inta kale inta kale waa addoonnimo hal shilay intuu ku dhimaya addoon iska weeyaan markaas sharcigu wuxuu aada u jecel yahay tashawufu shaaric addoommada in la xoreeyo waka ayib can abi hurayrata waxaa laga wariye radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi man actaqa qofkii xoreeya shiksan gabal oo min mamluukin uga ahday mid addoona fa calayhi qofkaa uu xoreeyey dushiisa waxa ah khalaasuhu fakintiisa addoonkaas kullahu dhammaantiis khalaasuhu kulluhu ba ah addoonka dhan inuu fakiyo fii maalihina ka fakiyo oo ka bixiyo wain lam yakun lahu maalin hadduusan maal lahayn quwima waa la qiimaynaya almamluuku waa la qiimaynaya addoonkii lalahaa qiimata cadli cadaalad qiimeed uma kabacdina ustusciya alcabdu addoonkii baa laga shaqo dalbaya ustusciya waxaa laga sacyi dalbaya shaqo laga dalbaya alcabdu addoonki soo shaqaysaa laleeya inta kaa xorooday maa inta kale lacagta lagu leeyahan soo raadi hayra mashquuqin caleyh xaaliya mid lagu dhibayo dusheeda iyadoo aan la dhibayn hadduu isagu diyaar u noqdo inta kugu dhiman aa xorowdide waxaa leeyahay shaqee raadi la kaalay sidaas baa la dhahaya fain lam yakun lahu maalun hadduusan maal lahayn quwima waxaa la qiimaynayaa almamluuku qiimata cadlin cadaalad qiimaheed uma ustusciya alcabdu addoonkii baa laga shaqo dalbayaa hayra mashquuqin calayhi xaalow yahay mid lagu duldhibaya kayrkeedu aan lagu dhibaynin markaasaa sidaas la dhahaya kelimada culimada qaar baa mudraj ku sheegay laakiin waxa weeyaan sidaasuu kusoo aroodhay baabu bayci mudabberi addoonka mudaberka la yidhaahdo gadidiisa buu baab yahay mudaber waa maxay ninkii lahaabaa wuxuu yidhi markaan dhinto kabacdi xor baa tahay addoon yahow addoonka noocaasa waa la gadi karaa qofkii saa yidhi baa la gadi kara waa laga noqon karaa macnaha weeyaan mudaber baa la yidhahda can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi dabbara rajulun nin baa macnaha dib ka xoreeyey oo min alansaariya hulaaman addoon oo lo isagoo aad buu yidhi dib baa xor ka tahay dabbara waa maxay waxa weeyaan wuu gadaal dhigada bacda mowti wuxuu yidhi intaan dhintay kabacdi xor baa tahay wa fii lafdi wuxuu ah balaga nabiy nabigu waxaa soo gaaray sala allahu calayhi wasalam ana rajulan oo min asxaabihi actaqa inuu xoreeyey ulaaman adoonoo lahu isaga u ahaaday can duburin gadaal ninkaasoo lam yakun uusan u ahayn lahu isaga maalun maal oo ayruhu ayrkiis ninku xoolo kale ma lahayn halkaa adoon buu lahaa wuxuu yidhi markaan dhinta gadaal shay xor baas fabaacahu rasuululahi nabi ilahi baa adoonkii gaday sala allahu alay wasalam muxuu ku bixiyey bisamaani miati dirhamin sideed boqol oo dirham uma arsala nebigu waa diray bisamanihi lacagtiisa ilayhi ninkii war waxba ma haysati baa layidhahda ama u baahane lacagtii addoonka gadaalka tiri xor baa ka taha laguu gaday waa laga noqday waxaasi tasarufkaa waa laga noqday waxa weeyaan waa laga noqon karaa ma og tahay waxaad samaysaa lacagtaa isticmaal ba layihi ilaa dad baa ku xaqloo dadkii ku xaqla isagoo hal shay lahaa inuu cidleeyo oo cidlo iyo cayr ka dhiga lama rabin markaasaa la yidhi dadka qaraabadaada iyo dadka caawin jidhay baa waxa weeyaan inaa ku bilowda mudan yihiin waxa weeyaan waana loo soo celiyey sidaasaa macnaha arrintii ku socotay sidaasaa marka nebigu alayhi salaatu salaam sameeyey marka waan laga noqon karaa waxa weeyaan tasarufkii baa looga noqon karaa ninkii hadalka uu yidhi mar haddii ma garanaysaa weli uu nool yahay waa laga noqday marka kitaabkan cumdatul axkaam min kalaami khayr ilanaam alayhi salatu salam xadiiskaasa ugu dambeyn soo ma waxa weeyaan markay tirinayaan axaadiistiisa kitaabkan hadda taysiir callaamka oo kale xadiidkaas wuxuu ka dhigay xadiidka afar boqol iyo labaatanaad qaar waxay ka dhigeen afar boqol sagaal iyo toban qaar waxay ka dhigeen sida ma garanaysa aliclaam bifawaid cumdat alaxkaam oo kale marka ibnu mulaqin uu tirinayo oo kale afar boqol soddon iyo lix ixkaamka oo kale ixkaam alaxkaam ibnu daqiiq ulciidku afar boqol iyo soddon oo kale ku masalan riwaayaadka sida loo kala tiriyana weeyaan ee kitaabka inta ku qoran waa intaasaynu marno weeyaan marka falilahi alxamdu walmina ilaahay baa mahadle inoo taam yeelay waxaana weeyaan waa min fadli illahi wa biraxmati weeyaane innaga xaggeenna dadaala iyo awood xaggeennaa maaha waxaana weeyaan waa kitaab fawaaid badan sida aynu arkayno waxyaalo tiro badan ma garanaysaa sida ahaa haddii loo akriyo waxaas kasii badan intaas baa ma garanaysaa laga sii faa'iidi lahaa shuraaxdiisuna waa fawaaid badan yihiin qofkii ma garanaysa ka faa'idaysa waana duuban yahay oo qofkii ku ceshanaya ama magaransa aanba joogin oo hadda dhegaysanaya insha allah hadda adduunka qalabkaan aliska hel wax duubayo oo hadhowti wixii dhaafay oo dhan si dhabyarba iskaga dhegaysan karaa marka waxa weeyaan hadda waxaa nasiibnay fa min allahi weeyaan ilaahay xaggiisa wixii aynu khadaanay ama aan gefnayna fa min ashaytaan wa min nafsi waxa weeyaan nafteenna naftayda iyo shaydaan xaggii bay ka ahaadeen ilaahay baan markaas waxaan weydiisanaynaa dhaafitaankiisa waxaana ilaahay weydiisanaynaa subxaana wa tacaala alikhlaas fi lacmaali walaqwaal ilaahay in macnaa waxaaynu baranayno ama aan barayno dadka ilaahay darteena ka tahay ikhlaas haa ilaahayna waxaan ka baryayna subxaana wa tacaala inuu naga aqbalo maxaa yeelay rabbanaa taqabal mina innaka anta asamiicu alcaliim taas baa ilaahay weydiisanaynaa marka insha allahu tacaala maadaama ay jalsa mubaaraga tahay kitaab dhammaaday iyo masaajid ay tahay waaynu jecelnahay inaynu qur-aanka kariimka aynu ajzaaysa soddonka juz aynu maaragtay akrino ku ducaysano islaamkana ilahay khayr ugu weydiino nafteennana ugu weydiino dhibaatooyinka iyo sharka iyo fitanta waxaasoo dhan ilaahay iyo cudurada ilaahay naga dulqaado qur-aankaynu marka kalaamullaahigaasaynu akrisanayna aquulu maa tasmacuun wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu